الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجري أحكام دي صلاة وعين كصاب عن السنياشي صلاة halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa raxima allahu tacaala waxyaanihii makruuhaadka ahaa ee salaada loo karaahiyeysanayey wuxuu uhi wa makruuhaatuhaa waxyaalaha salaada loo karaahiyeystaa waa jaclu yadayhi labadiisa gacmood oo uu yeelo fii kumnayhi labadaa kume halkaa qamiiska markaa gacmo ay ka soo baxaan cinda taxarumihi marka uu xidhanayo wa sujuudihi iyo sujuuddiisa waltifaatun daymood ayaa iyadana la karaahiyeysaa wa ishaaratun mufhimatun iyo ishaaro iyo farfiiqid ama meel kale uu ku ishaaro wax fahansiinaysaa wa jahrun kor u qaadid ayaa la kartaa bimaxalli israarin meeshii qirada iyo akhrinta hoos loo dhigayey وعكسه يتعكسه وجار خلف الإمام يا إمام قدبذي إنه قفق مركع قردي يسونا لجاره وعشاق الله رحمه الله تعالى ومكروهاتها صلاة وحيانه لو كراهي سنيي وجعل يديه لبدي سقع موذن يالو في كميه لبدي سقم كمغ وحل إلى هذا هل كان مركع قعنده لقل يقميسك oo gacmihiisii markaa intuu sidaa u laabo fii cinda tacrub markuu xidhanayo uu markaasaa yidhaahdo markuu sujuudayo iyo markuu rukuucayo uu ku qariyo leanna waxaa la doonayaa iyagoo makshuuf ahoo faydan inuu markaa ku xidho oo markaa ku sujuudo oo uu ku rukuuco tawaaduci ayay markaa anfinaysaa waltifaatun daymood uu wejigiisa markaa duduwo laabta inuu duwo oo weeciyaa ayada salaadda way burisaa laakiin wejiga inuu leexleexiyo hareeraha eego xaaja la-aan iyo danla-aan waa karaaho nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay baalladaymoodka iyo egeegiddaa salaadda dhexdeeda la egeegayo inay tahay dhufsasho iyo la carar oo qofkii salaaddii shaydaan kala cararay xadiidka uu warinaya imaamu albukhaari abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ay warinayaan caisha laga warinayo waxaa la weydiiyey oo caisha ay nebiga weydiisay daymoodka iyo baalle eega ninku salaada dhexda qofku salaada dhexda ku samaynayo markaasaa nebigu sala allahu alay slam uhi wa ikhtilaasun yakhtalisu shaytaanu min salaatihi alcabd waa dhufsasho uu dhufsaday uu kala carray shaydaanku addoonka salaadiisii deetana salaadii oo shaydaan kala carray ayuu sii eegayaa hadday laakiin xaajo iyo baahi jirto dee masalan hadduu qofku markaas ciidan islaama dee ilaalo u yahay ama cadow iyo wax iska eegayo dee markaa wuu yar baa la daymoon kalayo taasi wax dhiba kuma sugna haddii kabiya iminka waatan wax laynagu ibtileeyey ee dadka laga xado masaajidkii hadduu xaggaa dambe ayagoo ka yaalla kolbayl qoorhka ka yar eego iyaduna waxba dhiba mare laakiin biduuni xaaja ayaan markaa karaahiye ay tahy sida ugu wanaagsan ee markaa khushuucdana weliba keenta waa inuu qofku eego maxal sujuudiya halkaa uu ku sujuudayo laakiin haddii uu hareeraha eego ou kolbo meel eego yacni fikirkaagii iyo caqli iyo maskaxdaadiina wuxuu raacayaa waxa adeegaysa uun deetana khushuucdii iyo tadabburkii iyo firsigii aad ku samayn lahayd qiradii aad akhriyaysay iyo allahaad hor taagnayd eed la hadlaysayba waxaasoo dhan markaa waad ka jeesanaysaa waxaad daymoonayso ayuunbaad markaa raacaysaa waana arrin runtii muhiimahoo halkaa maxadujuudka in laega dadka qaarkood baa dee siiba markaa salaadaha sunnaha lagu jiro ee salaada laga baxee la iska fadhfadhiyo qaar baad moodaysaa inay xoolo bidhaaminayaanoo xaggaa eegi oo xaggaa eegi oo xaggaa kuma geesu jeesanaya wa ishaaratun mufhimatun ishaaro wax fahansiinaysaa ayaa iyaduna karaya ama gacan ha ku ishaaro ama madax ha ku ishaaro ama il ha ku ishaaro ama lugu iyo kutaabasho ha ku ishaaree ishaara mufhima oo aan xaajo iyo markaas baahi midnaba aanay jirin iyaduna waa karaaho laakiin haddii ay xaajo iyo baahi ay jirto oo dee qof salaamay oo kale markaas ama qof markaa doonaya inuu dee saa isaga qabanayo o isaga celinaya yacni taas iyada wax dhibo ay leedahay ma jirto wa jaarun bimaxalli israar inuu la jahro uu kor u qaado akhrintii meel hoos loo dhigo salaadii duhur iyo salaaddii casar markuu xidho inuu dee faatixadii uun markaa kor ugu dhawaaqo wa cagsu iyo sidaa cagsigeed oo macnaheedu uu yahay inuu iska sirayso meel kor loo qaadayay salaaddii maqrib salaaddii cishaay subaxii oo markaa shibun iska yidhaahdo ayana karaaha weeye wa jaarun khalfa alimaam imaamka dabadiisa oo uu la jahro imaamka waa inuu dhegaystaa intuu akhrinayo faatixada kadibna markaas intaa yara u dhaxaysa sagdada yara uu samaynayo faatixadii ka gaadhsiiya haddii u markaas suuradanba bilaabana u dhegaysaa inaad adiguna markaa jahri samayso oo aada kor u qaaddo ayana waa karaaho hoos ayaad u akhrisanaysaad u dhiganaysaa wakhtisaarun keliya qabsi ayaa isaguna karaahaa wa israacun dedejin ayaa karaahiyaa wa takmiidu basarihi araggiisa oo uu isku qabto laabaa karaahiyaa in khaafa dararan haddii uu dhib ka baqanayo wa ilsaaqu cadudayhi labadiisa cudurood inuu ku dhajiyo bijanbayhi labadiisa dhinac wa batni wa ilsaaqu batnihi inuu bifakidayhi bawdihiisa ku dhajiyaa iyaduna waa karaaho waxaa kaloo sheekhu leeyahay wakhtisaarun waxa karaahiyaa inuu markaa keliya qabsi waataynu soo tilmaannay qofku xilliga uu taagan yahay halka uu gacmihiisa dhigayo intuu istul saaro amase u qabto inuu laabta halkaa dhigayo laakiin qofkii isagoo tukanaya inuu keliyahaasaa isaga qabsado ayadu markaas waa karaaho nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam waa diiday sida xadiidka markaa abu hureyre laga warinayo ee bukhaari iyo muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i ay warinayaan ana nabiya sala la ala sl nahaa an yusalliya arajul mukhtasira isagoo keliya haysa ninku inuu tukado ayuu diiday yacni ninkii baa xadiid ku saaray haweenaydina markaa iyaduna waa la mid wa israacun dedejin salaaddii uu dedejiyo salaadda waxaa la doonayay si kaadsiinyo ah oo xasillooni ah inuu u tukado inuu dedejiyuu ka gaadhsiiyo ama waxbaan iska soo ridaya hadan aynu idhaahno oo kale oo aan salaaddii lagu xasilayn oo waxaad akrinaysay aan loo fiirsanayn ayaduna waa karaayo dee khushuucdii ayay meesha ka saaraysaa wa takmiidu basarihi aragga inuu laabu indhaha isku qabtay intuu tukanayo iyaduna karaahada ayay ka mid tahay inkhaafa dararan haddii markaa darar iyo dhibaato u ka baqanayo inay ku timaaddo haddiise wax dhiba aanu ka baqanaynin ee iska caadi tahay wuu isku qaban karaa oo wax karaahiya kuma sugnaa hadduu markaa is tidhaahdo dee waxaad ku khushuucaysaa indhahood isku qabato oo markaa waxa meeshan mashquulinaya iyo waxa meeshan ka muuqda ay markaa u keenayso inuu indhaha isku qabtaa khushuucda wax dhibaatay kuma sugna bay leeyihin wa ilsaaqu cadudayhi labadiisa cududood inuu ku dhajiyo bijanbayhi labadiisa dhinac oo markuu rukuucayana uu sidaa markaa yidhaahdo markuu sujuudayana saa isugu dhajiyo ayaa iyaduna karaahiyaa waataynu nin markaa dee sunayaasha waxaa ka mid ah inuu ka dheereeyo oo markaa labadiisa mirfaq iyo xusulladiisa inuu dhinacyada ka dheereeyo ayaynu soo sheegin wa batni wa ilsaaqu batni inuu calooshale ku dhajiyo bifakiday labadiisa bawdiyo oo markaasaa u isugu fadhiiso wax yaroo kubadahooda isku kuusan ayuu markaa noqonayaa halkii laga doonayay markaa dee inuu markaa sidaa intuu isu kala bixiyo dee isna godo si meel dhexaad ah weliba shaaficiyadu waxay dhahen waa ragga oo gaar ah ee dumarku ayagu kuma jiraan oo xadiid markaa mursala oo abu daawuud uu warinayo ayay markaa ay u deliishadaan inkastoo markaa qolyo kale xadiidkaasina dee waa mursal ay dhahaan rag iyo dumarku markaa waa isku mid wa iqcaa'un waxa w iqaacu lkalb fadhi ayayn fadhiga ayga in loo fadhiiso ayaa isaguna la karaahiyeysaayoo karaahyooyinka ka mid a wa nuqratu lquraabi quraabka iyo tukaa degdegiisa iyo qodhabtiisa iyo kululwashadiisa ayaa ina la karahaysaa waftiraashi sabci bahalku ama dugaaggu siduu markaa u goglado ayaa isagana la karahaysaa wa idaanu lmakaani meel ka caado dhigasheed iyo laasimideed ayaa iyana kale ka idaanilbaciiri awrku sidaw ama neefga geelahi sidaw markaa meel u bariinsado ee u laasimo markaa wagayruhaa iyo waxyaalaha kayrkeed ayaa karaahiye ah waxaa sheekhu leeya raxima ullahu tacaala wa iqcaa lkalbi waxaa iyadana karaahiyeysaa fadhiga ayga fadhiga ayga ee manhiga ah ee la diiday waxa weeye qofku inuu badhida dhulka dhigo miskihiisa dhulka dhigo gacmahana dhulka dhiga markaa uu jilbahana intuu soo laabo uu taago markaa sidii ayga oo kale ayuu fadhiisanaya dee aygaa intuu dib u fadhiiso yacnii kuwan horena saa u taaga oo intiisaas horumadaa saa u taaga qofkii intuu badhida dhulka dhigo oo miskiha ku fadhiiso inuu jilbahana soo taago taa weeye markaa tan uu leeyahay iqcaau lkalb nahyi baana ku soo aroorayoo imaam alxaakim xadiiduu warinayo ayaa markaa masalada ku soo arooray bayhaqina isaguna waa warinayaa xadiidkaas asaniid u waraya walow uu daciifinayo imaamu muslimna caaisha waxaa ku sugan kitaabkiisa saxiixu muslimka caaisha wa kaana yanha can cuqati shayaan yacnii shaydaanka fadhigiisa ayuu nebigu sala allahu alay slm nahyin jiray oo uu diidi jiray xadiid kale oo axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan oo isagana la daciifinayo laa tuuci bayna aljalsata bayna sajdatayni fadhigaa iqcaaka la ydhaha fadhi aygaa oo kale isagana ha samaynin haddaba iqcaaka sida imaamulbayhaqiba uu soo warinayo fadhigaasi waa laba qaybood iqcaaulkelbi waa laba qaybood midi waa kanoo waa kala diiday ka labaadna nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ka ansaxay oo waa ka sugnaaday salaada dhexdeeda inuu samayn jiray si abu daawud iyo tirmidi iyo ay warinayaan imaamuulbayhaqina sunan kubraaga uu ku warinayo kaasi waxa weeye qaabaynu inta badan u samayno oo dadka qaarkood markan ay fadhigan laba suood udhexeeyo markay degdegayaan iyo waxa weeye inaad faraha labada lugood saa u taagto labadaada badhyoodna aada cerhbaad saarto fadhiga noocaasna isaga waa nooc iqcaabaa la yidhahdaa laakiin isagu waa mid sunaa nebigu sala allahu alay sl uu samayn jiray huwa sunnatun fi ljuluusi bayna sajdatayn laba soo dhexdoodana mid loo fadhiisan karo weeye wa nuqratu lquraab tukaha markaa dadejintiisa iyo kala boodidda tukaha ayaa iyadana la kalayeysay nuqradu waxa weeye hadiyo goraale tukuu dee waxa uu cunayo marka mid saab saaraa buu kala soo boodaa waxaa loo jeedaa inuu qofku sujuuddii uu fudaydiyo oo aanu ku xasilin ee intuu saa markaa jeeruha udhigay inuu kala soo boodo markaa sidii tukuu markuu cunayo oo kale ayuu markaa noqonayaa taasina iyaduna mid manhiya weeye mid khushuucdiina markaa amidayso meesha ka saaraysa lana diiday weeyaan waftiraashu sabc bahalka isagana goglashadiisa ayaa idarka siduu markaa u goglo sujuud oo kale waa inuu qofku labadii suxul intuu dhulka dhigo inuu markaas sidaa u fidiyo dee bahalaha markaas sidaas ayaguna yidhaahdo oo yeela taana markaas waa la diidan yahayoo iyadana waa la diiday wa iitaanu lmakaani ka iitaani albaciiri inuu qofku meel uun laasimo uu ka caado dhigto sida awrku markaas ama neefka geela baciir haddii waa labkii dhadigaba ku dhacaaye geela weliba sii waaweyn baa xerada meel uun ka fadhiistaa inuu qofku masaajidka meel uun ka fadhiiso iyaduna karaaha weeye oo meelo fara badan inuu samayso waayo meel kastuu ku tukada waa u mahadnaqaysaa ciddii dee aan markaa imaamka oo kale isagu dee meelunbuu ku leeyahay mu-adinka oo kale meelunbuu ku leeyahay yacni aan ahayn dadka saasoo kale ah yacni inay meel gaara markaa ay laasimaanoy markaa ka caado dhigtaan ayaa iyadu karaaha ah ee sii qabsashada runtii meel la sii qabsadana yacni hore ayaynu in badan baynu ka hadalnay oo hadduu qofku markaa masaajidka ku jiro wuu dhigan karaa markaa sababka hore iyo sabab kaleba wax wuu dhigan karaa hadduu markaa xaajo u baxo ama meelaha dambe u baxana wuu ku soo noqon karaa oo wax dhiba male laakiin masalada muranka iyo hadalku ku jira culimmada qaarkoodna qasbi iyo dhacba ay ku tilmaameen waxa weeye intuu qoomku meeshii safkii hore iyo meelaha wax dhigto inuu iska shaqo tago dabeetana ha dhowta uu yimaado dhibaatooyin badan baa ku sugan horta waxa meeshaasi waa meelu dhacay dee meel la dhacayna salaada ku tukashadeedu waa bilaa ajar midda labaad dadkiibuu soo jiidayaa isagoo ugu dambeeyey markaa sida wanaagsani waxa weeye inuu halkuu ka soo gaadho qofku uu masaajidka kaga tukado shaaficiyadoo kale waxay dhaha hadduu markaa qofu sii dursadaa wixii sii dhig waa arrin iska bannaan laakiin kii ka soo horreeya inuu iska riixo waa u bannaan tahay weliba waxay dhaha lugtuu iskaga tuurayaa haddaad waxay dhaha gacanta aada ku qaaddo oo dabeetana laxado gacanqaadidda aad ku qaadday baa damaankaagii ku soo gashayoo haddii laxada adhawada lagu yeelay laakiin lugta haddaad si aysankaga riixdo oo qofkii laga qaato waxba lagaaga yeelan maayo wa iطaanu lmakaari ka iطaani اlbaciiri wakayruhaa baa la karayeysaa inuu markuu rukuucayo madaxa hoos u dhiga iyo ayaa iyaguna karaya ama u markaa koru taago waxaa jira waxyaalo la diiday oo markaa axaadiidu ay diiday oo xayawaanka in salaada dhexdeeda la shabaho uu nebigu sala allahu calayh wasalam diiday oo xadiidu bayhaqi warinayo abu hurayre laga warinayo waxau leeyaha rasuulku wuxuuna amray saddex waxaanu noo diiday daymood aan salaada dhexdeed daymono sida dacwga oo kale aan u daymoonno iqcaa inaanu sidaa markaa daayeerka oo kale u fadhiisanno sida diigga oo kale inaanu markaa u fudayno sujuud aanu ku dhufanno inkastoo xadiidkaa markaa la daciifiyey anasna markaa kaasoo kale ayuu sanad xasana kaga warinayaa samurana sidaasoo kale ayuu bayhaqi markaa uga warinayaa waxaa kaloo iyadana xadiid imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan sujuudda markaa ictidaal ku sameeya ayuu yidhi midkiidna diraacaynkiisa iyo dhudhumadiisa yuu fidin sida aygu uu fidiyo oo kale oo dhudhumada sidaa qofku uu goglado waxaa kaloo xadiid isagana imaamu nasaci uu warinayo cabdiraxmaan bn shabal uu ka warinayo waxa uu tilmaamaya ana rasuula sal alla sl nahaa can halaatin saddex ayuu diday can nuqrati alquraab tukaha markaa kalaboodidiisa waftiraashi sabc iyo bahalka goglashadiisa habarduwaaga wa an yuwaطina arajulu lmaqaama lisala kama yuwaطinu lbaciir iyo inuu ninku laasimo meel sida uu markaa awrku meel uun uu u laasimo waxyaalaha kale ayadana dadka lagu ibtileeyey waxaa ka mid a ee ayadana nebigu sala alla alay slam nahiyey uu diiday bal u fiirsa adugu dadka waxa sunnaha ahi dadka ma wada gaadhaan laakiin waxaan sunno ahayn ama aan jirin ayaa gaadha markaa la salaam naqsanayo saasay dadku wada yada gacmaha saasay u wada fidiyeen badidooda nebiguna waa diiday sidaa farda markaa diday oo kale ay dabada u lulaan oo kale saasoo kale ayaanu u lulin buu yidhi oo waa in farahaagii oo sidii ah iyo tii kaloo halkeedii haysta aad ku salaam naqsataa laakiin odhaada markaa saa la odhanayo waa manha iyaduna hala iska jiro wa iطaanu ka iطaani اlbaciiri wagayruha baabu maa yufsidu salaata salaadda wixii fasahaadinayey ee xumaynayey ayuu fasal yahay waxa weeye wixii marka ay salaadu xidhanto ee ay guntanto waa wixii ku imanayey ee dabeetana goynayey ee fasaadinayey wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala wa huwa xadaثun waa xadaث iyo weysadii oo jabta walow bilaa qasdin qasad la-aan ba ha ahaadee wa kalaamu basharin hadal bini aadmi waayo camdan qofku hadla bixarfayni uu ku hadlo aw xarfin mufhimin ama xaraf wax fahansiinaya oo qofku ku hadlo waxaa sheekhu leeyahy raxima allahu tacaala wixii burinayey salaada ee fasaadinaya markay xidhanto ayuu halkan sheekhu inooga gelayaa markaa dhowr iyo labaatan ayuu inoo sheegayaa sheekhu xoogay buu markaa beeqaamiya ayuu kala bixiyaa halka ay kutubta qaarkoodna ay ururiyaan markaa wahuwa xadathun waa xadath qofkii oo ay waysadii ka jabto ama dee jinaababa ay ku timaaddo walow bilaa qasdinba ha ahaatee le'annu shardigii dahaarada haba meesha ka baxay waxaa laga laa yaqbaluhu salaata axadikum idaa xadada xataa yatawadda midkii salaadiisa ilaahay aqbali maayo marka uu xadada ilaa uu ka weysaysto waa mid wa kalaamu basharin camdan hadal bashariya bini aadmi oo uu si camdiya badheedha ugu hadlo bixarfayni laba xarab yaani wax fahansiininba aw xarfin mufhimin ama xaraf wax laga fahmayo imika qi iska ilaali cin waxaa weele weeye leanna waxaanay taa u deliishanaya xadiidka bukhaari iyo muslim warinayaan xadiidkii markaa ninkii saxaabiga ahaa ee salaada dhexdeeda ku hindhisay ee yarxamuka allaahu yidhi waa kii nebigu sala allahu calay wasalam ku laha inna hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas wax dadka mucaawiyata bnulxakam buu ahaa xadiidka sida imaam muslim ay warinayaan salaadan uma subamo oo uma habboona wax dadka hadalkooda ahi ama hadalkaasi waxa la fahmayo hada ahaado mid wax fahansiinaya ama yuu ahaanin haddii laakiin dee waxaynu nihi camdan baynu u badheero e haddii markaa uu masalan dee carabkiiba uga yarqaamo ilaawo ama markaa uu dee xaaranimadaba ka jaahilaa waktigiisuna dhow yahay uu soo islaamay ama meel culimada ka fog uu ku barbaaray salaaddii markaa waxba kaga noqon mayso waxaynu kalaam bashara dee hadalkan ilaahay ee la akhrinayo iyo digrigan iyo ducadani ayaguna salaaddii waxba yeeli maayano dee waa wixii salaaduba ka koobnayd waa mufatirun wixii afurinayey qofkii markaa soomanaa wixii afurinayey ayaa isaguna salaaddii jebinaya wa ficlun kasiirun ficil fara badan baa isna jebinaya walow sahwan ba haadee wa qahqahatun qosolu cod la socda ayaa burinaysa wa ficlu ruknin rukni samayntii ow tuulu zamanin ama waqti dheeraaday maca shakin lala qaba fi niyati uu ka shakeeyey wa niyatu khuruuji minhaa niyo u niyeeye ka bixideed wa casmun calaa qaطcihaa iyo isagoo goostaa jariddeeda wa taradudun fiihi isagoo ku noqnoqda jaridda wa tacliiqu bishayn isagoo wax ku xidha wa sarfu fardin iyo faran inuu weciyo ilaa hayri wax kale waxaa sheekhu leeyahy raximah allahu tacaala waa mufatirun wixii afurinayey qofka sooman ayaa ka jebinaya salaadii masalan dee calooshiisii ayuu wax gaadhsiiyey cunto ayaa gaadhay ama sharaab ayuu gaadhsiiyey waa jabaysaa markaa salaadiisii waxaana yidhahdaan maa abala salata maa abala sawma abala alwuduu wixii soomka jebiyaa salaadana wuu jebiyaa oo cunto iyo cabid hadduu salaada dhexeeda ku sameeyo waa ka jabaysaa leanna qofkii wuu ciyaaraya isagoo salaad ku jira wa ficlun kasiirun ficil iyo fal fara badan oo jinsigii salaada aan ahayn salaatulkhowfna aan lagu jirin isaga wuu jebinayaa salaad salaatulkhowfa laguma jira salaatulkhowfa garaac iyo bug iyo dan baa la ogolayaa iyada salaatulkhowfna laguma jiro inuu markaa ficilo fara badan oo aan jinsigii salaada aan ahayn ilay salaaddii ficil bay leedahay oo waxay leedahay rukuuc bay leedahay oo toosid bay leedahay oo fadhiisashay le oo soo kicid bay leedahay ficillo aan markaa ficiladii salaada ahayn oo fara badan uu la yimaado ayaa isaguna burinaya oo dee saa iska tallaabadii iyo iska socodkii oo kale iyo iska foorarsi iyo ayaa burinaya dadka qaarkood baa markaa iminka inkastoo inuu meel lagu gaari doono dee hadduu moobilkii oo kale soo dhaca laga yabo intuu iskaga foorsado inuu markaa soo qaado ficilkaa faraha badna dee waa inuu xubin weyn weliba uu ka yimaadaaye faraha oo kale iyo xirribaha oo kale iyo aanu ka imanin walow sahwan sahwiba haada ha u sameeye leanna wax la iska ilaalin kara weeye dee haddii markaa uu farabatana hay-addii iyo qaabkii salaada oo dhan buu meesha ka saaraya saasaa macasawgiisii markaa loo diidan yahay laakiin hadduu yarayo waxba yeeli maayo oo taa waxay ku xambaaray xadiidka saxiixayn inuu umaama inantii awowga waha u qaaday isagoo tukanaya markuu sooba iska dhigaya markuu kacana waa qaadaye cunto yaroo kaloo camdi maca alcilmi ayana waa burisaa bay yidhaahdaan waa qahqahatun qahqa ayaa burinaysa iyadana qosol markaa uu dee cod la socdo laakiin haddii markaa iska dhool la caddeeyo salaadda xoga muse laakiin qahqahadaasi iyaduna waa ka burinaysaa oo dee salaaddii bay anfinaysaa waxaa kaloo ayana salaada jebinaya buu leeyahy waa ficlu rugnin rugni iyo tiir samayntii arkaantii salaada ka mida maca shakin fi niya sidaa dhe iyadoo niyadii ka shakisan yahay wartalow ma niyeysayba salaadii isagoo ka shakisan hadduu ficil sayo waxayd inuu joojiyo dee dib u soo niyeeyuu soo xidho haddii markaa uu iska rugni iska sameeyuu iska rukuuco ama iska sujuudo isagoo niyadiina ka shakisan salaaddiisina waa buraysaa ama ow tuuli zamanin ama zamanka iyo waktigii shakigaa dheeraaday rugni weli muu samaynin laakiin muddo dheer ayuu taagnaa ayuu ka shakisanaa niyadii taasna iyadana salaaddii markaa waa kaga buraysaa leanno asalkeedi salaaddu markaas niyadii ayaa dee khalkhal u galay waniyatu khuruuji minhaa niyo ka bixid wuxuu niyeeyey salaaddii inuu ka baxo meesheediina ma aha meeshii niyatulkhuruuj waxay lahaydna ma aha ila niyatulkhuruuj waxay leedahay salaamo naqsiga agteeda markuu atixiyaadkii iyo adciyadii dhammeeyo ayuu dee niyeynayaa inuu salaaddii ka baxo markaasuu assalaamu calaykum assalaamu calaykum odhanaya markaa meelaan meesheedii ahayn hadduu niyeeyo inuu kaga baxo ayadana waa salaaddii waa ka jabaysaa oo markaasuu niyey waa casmun calaa qaطcihaa iyo inuu gooso inuu salaaddii jaro wuxuu goostay salaaddii inuu jaro waa isku dhow yihiin markaa casmiya niyadu waa isku dhow yihiin wa taradudu fiihi ma goysaa ma ka baxda mise waad ku jirtaa ma isku qabta ama yacni wuxuu goostay waa casmun calaa qaطcihaa inuu jaro ragcaddaa markuu tukado wixii ka dambeeyey inuu salaaddii gooyuu ka baxo wa taradudun fiihi ku noqoshatodo ma ka baxda ma ku jirtaa wa tacliiqu jaridii oo bishayn uu ku xidho yacnii qolo socotaay hadday halkaas soo marto gaadhiga haddii la istaadho iskaga bax buu leeyahay ila ka hari kari mayside waxaasoo dhammi waxaa la doonayay niyada salaadda inay markaa daa'imto oo ilaa intuu dee salaadaa galay ilaa iyo intuu ka baxayo niyadii ay joogtaabay ahayd markaa arrimahan oo dhammi salaaddii ayay anfinayaan niyadii ayay jarayaan markaa salaaddii waa ku buraysaa wa sarfu fardin faral uweecintii wa sarfu niyati fard niyo faral oo u weeciyo ilaa gayrihi wax kale ayaa iyana karaahiye ah ayaa iyana waxyaalii salaadda fasaadinaya ah masalan faral buu ku jiray wuxuu niyeeyey inuu sunno ka dhigo salaad faral abuu galay wuxuu hi sunno ka dhigo ama faral buu ku jiray salaad farala faral kale ka dhiga buu yidhi ayana markaa salaaddii ayay taasina anfinaysaa laakiin meelo taa la ogol yahay baa jiro oo haddii uu masalan keli yahay keli buu salaaddii u xidhay soco taabad ahaydoo waxaad doontay inaad iska socoto deetana salaaddii waad xidhatay jamaacadii ayaa markaa la aqiimay inaad markaa sunne aada u rogto ayaa kuu bannaan markaa si aad dee jamaacadan aad ula xidhato ado aada u gaadho waana dee sideedaba waad ugu xidhan kartaaba adoo markaa ku jiran lababaad ku xidhan kartaaba markaa wa sarfu fardi niyatu fardin niyo faral inuu weeciyo ilaa hayrihi hayrkii inuu weeciyo ama sunne ama faral kale ah isaguna waa salaaddii ayuu markaa fasaadinaya u jebinaya waxaa la doonayaa wixii aada xidhatay ee aada niyeysay inaad sidiisa ku dhammaystirto wa kashfu cawratin cawro faydideed ayaa iyaduna karaaha yani waxyaali salaadda fasaadinaya ilaa an kashafa naxwu riixin dabayl iyo wixii lamid inay faydaan mooyaane oo fasatarahaa xaalan markaba u asuro mooyaane cawrada in la asturaa waxay shuruudda salaada markaa waxaa salaaddii fasaadinaya wa kashfu cawra cawrada faydideeda meel cidlaaba aad joogtay haddaan ee kashfu waa ficil adigu aad la odfayday oo tabaysay taa iyada way buraysaa ilaa wainkishaafu alcawra in lam tusar xaalan baynu safiinaha ku soo maraynin inkishaaf waa inay faydanto halkeedna waa inaad faydo haddaad adigu faydo ood cawradaadii mujiso waa kaa jabaysaa ilaa an kashafa naxwu riixin dabayl iyo wixii la mid a inay markaa faydaan iyo markaa dee ilmo yaroo kale ku qabsoo kaa rido oo kale oo fasataraha xaalan markiiba waa suray taas salaaddu markaa ku anfin mayso oo salaaddii ku fasahaadi mayso le'anno gaboodfalla muu samaynin dee markiibana waa kan markaa dee asuray ee qariyey deriska qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وحين كجرني وحيالي صلاة تشبين أيام فسادين أيام وعشاق رحمه الله تعالى وترك توجه وتشاسشدي قبلة يقابل دادي أولاقتها ayaa burinayo fasaadinaya salaadii xaydu meeshii yusharadu la shardinayay wariddatun gaalow ayaa jebinaya watisaaru najaasatin bihi nijaaso la xidhiidhay ayaa burinaysa ilaa anna xaahaa inuu suuliyuu tiro xaalan isla markiiba mooyaane wa buduwu bacdi maa yustaru bilkuf kufka wixii lagu asturaya barhkii oo muuqda ayaa jebinaya wa khuruuju waqti masxihi waktigii la masaxayay oo baxa ayaa isaguna burinaya waxau leeyahay sheekhu waxaa kaloo ka mida waxyaalihi salaada jebinayay wa tarku tawajuhin ujeesashadii iyo qaabilidii qiblada oo uu ka tago xaydu meeshii yushtaradu la shardinayey oo halkee ayaa la shardinayey dee saddex meelood mooyaane in alla inta kale qiblada in loo jeesaabaa shardi ahayd midi waxay ahayd shiddat alkhawf salaatu shiddat alkhawf cabsi daran markay jirto salaatu yani sunna cala alraaxila fi safar salaaddii sunne raaxilada lagu dulduganayo safarka iyo ishtibaahu alqibla saddexdaa meelood mooyaane saddexdaa ina shardi maahay qiblada qaabilitaankeedu saddexdaa wixii aan ahaynee salaada inuu qibladii dhabarka u jeediyo laabtiisa inuu ka weeciyo waxyaalaha salaada jebiya ayay ka midta wariddatun gaalow hadduu gaaloobo dee ficil oo kale uu ku gaaloobayaa isagoo salaaddii ku jira ayuu dee sanam iyo wax noocaasa madaxa u gundhiy ama dee musxaf iyo kitaab qur-aana ayuu adinkaba ku dhuftay isagoo markaa u bareerayaa dee waa ku gaaloobayaa salaadiina waa kaga buraysaayo dee ridda waxay munaafiq u tahay cibaadada watisaalu najaasa nijaaso la xidhiidhkeed aan macfi ahayn oo bihi isaga la soo xidhiidhay oo soo gaadhay jidhka ayay ka soo gaadhay ama maraday ka soo gaadhay ama meeshuu ku tukanaya ayay soo gaadhay leannu shardigii ahayd inay malbuuskiisa iyo jidhkiisa iyo meesha uu ku tugaya daahirtay baa meesha ka baxday ilaa naxaaha xaalan markaba inuu tuuray mooyaane inuu naxaaha suuliyey uu tiray markiiba mooyaane oo masalan hadday qallalan tahay oo ay dabeetana meelaha ku fusho xagga sare qabato saa tiraay markaba kaa duusho waxba kaa yeeli mahe saad laakiin bikayri xamlin bay leeyihin haddaad qaato san u qaatod halkaa iskaga turto haba qalalaatee salaadii way kaa jabaysaa bay le waa min hayri xamlin hadday qoyan tahayna dee si kalood odhan kartaa ma jiro masalan dee cumaamadan oo kale ama koor baad xidhnaydoo dee saxaraaba ama dhiig baaba lagu say dee gebigiiba waa tuurtay gebigiisiba waa tuurtay waa iska saartay kaana markaa waxba kaa yeelma laakiin nijaas qoyan oo kugu dhacday dee si aad u suuliso aad u tirtaa ayada way adag tahay oo dee ficil badan bay u baahantay ficilkaasana salaaddii waxyeelaynaya wa buduu bacdi maa sutira bilkufi waxaa kaloo isaguna maa yusra ama maa sutira waxa isaguna burinaya muuqasho wixii qofka lagu asuray ee lugta ahayd inay wax ka muuqdaan leanna qofku markuu khufkii sii xidho ee uu saa ku weysayso ku masaxdo dee salaadiina wuu ku tukanaya haddii ay markaa dee dilaacay samayso cagti muuqato dee dahaaradeedii baa burayso markaa in la maydho ayaa ayaa laga maarmaan noqonaysaa oo la bixiyo wa khuruuju wakti masxi waktigii masaxadda qofka la masaxayay oo baxa habeen iyo maalintii qofkanagi iyo saddexdii maalmood qofkii socotadaha ayaa ka dhammaaday marka markanay meeli muuqatay iyo markanay waktigii dhammaadayba dee dahaaradiisa barhkeed baa buray oo dee lugihii mar hadday muuqdeen ama muddadii ka dhammaatay dee waa in la maydhaa taana dahaaradiisi mar hadday nuqsaantay waa buray wa takriiru rugnin ficliyin rugni ficliya celcelintii ayaa burinaya camdan u celceliyo wa taqdiimu calaa kayrihi inuu ka hormariyo wa tarku rugni rugni inuu ka tago ayaa burinaya camdan badrheer uu uga tago waxau leeyahay sheekho waxa kaloo buriya wa takriiru rugni rugni ku celcelintii ficliyin rugnigoo ficliya camdan uu markaa ugu celiyay isagoo badrheera badrheer camdan badrheer oo waa maxay dee laba jeer buu rukuucay ama yacni dhowr jeer ayuu sujuuday rugni ficliya buu celceliyey waana camdi ciyaar buu markaa ay tusinaysaa inuu salaaddii ku ciyaarayo ficil bayna qawliga isaga faatixada oo kale iyo atixiyaadkiyo saliga hadduu ku celceliyo ayada dee karaahun bay noqonaysaaye salaadiisii ma jebinayso wa taqdiimu rugni ficliya inuu ka hormariyo calaa kayrihi rugni kale inuu ka hormariyo ayana suuraddii salaada ayay dee waxyeelaynaysaa halkuu ka rukuuci lahaa buu iska sujuuday haddana rukuucdiibuu dib ugu soo noqday waana camdi waxaanu ka horraysayna waa rugni markaa ayuu ka horraysiiyey ficliya ilaa hadduu masalan rukuucdii oo kale hadduu faatixadii ka horreysiyey ha ugu noqda baa la leeyahy laakiin rukuucdii ayuu sujuuddii ka horraysiiyey markaa taa iyadaa salaaddii way buraysaa suuraddii salaada ayaa dee waxu dhinmayaan waxaynu nihi camdan ee hadduu sahwi uu markaa u sameeyo rugniga celcelintiisa ama hadduu kala horaysiinna sahwi u sameeyo dee waataynu markaynu tartiibta ka soo hadlaynay aynu sheegayno salaaddii ka burin mayso laakiin rugnigaa dee uu sahwiyey dee waa inuu dib ugu noqdaa ilaa inta uu markaa rugnigii kale ka gaadhayo wa tarku rugni rugni ka tegidii ayaa isawirkaasi waxaa taqdiimu calaa kayri in laga horraysiiyo oo intuu sujuuday haddana dib ugu soo noqdo rukuucdii oo markaa atixiyaadkii u fadhiisto markaa dee taas suuradii salaadda ayay dhimaysaa wa tarku rugni rugni ka tegidii walow qowlibaad camdan uga tago rugni arkaantii salaadda ka mida inuu iskaga tagaana iyaduna salaaddii waa burinaysaayo camdi uga tago bilaa faataxuu iskaga rukuucay ama bilaa rukuuc buu iskaga sujuuday waana camdi salaaddiisi waa buraysaa taa hore waxay markaa dee ka hormarintu inuu u soo noqdo tanka tegiduna inaanu uba soo noqonin weeye oo wa taqriiru ficlin taqriiru ruknin ficliyin camdan waa isagoo laba jeer sameeya wa taqdiimu calaa kayrihi isagoo ka hormariyana waa intuu rukuuco intuu laba jood soo dhammaystira inuu rukuuco deetana fadhiisa un marka labadii wuu sameeyey laakiin wuu kala horraysiiye tanna waxa weeye wa tarku ruknin camdan inuu ga tago oo faatixadiiba iskaga tago iska rukuuco ama rukuucdiiba intuu iskaga tago u sujuudo haddayse sahwi tahay dee waxaynu tilmaamnay ilaa inta rugnigii la midka ahaa ee ragcadda kale la gaadhayo inuu dib ugu noqonayo haddii rugniga ragcadda kale la gaadho la midka ahaana kaas ayaa ragcaddii hore dhammaystiraya intii dhexena meesha way ka baxaysaa ragcaddii hadha wuu la imanaya waاqtidaa'un xidhasho ayaa iyana burisa uu ku xidhaa biman laa yuqtadaa bihi midaan lagu xidhanin walow maca aljahli bixaalihi jahliba ha ahaada u xaaladiisa ka jahliya fii bacdi suwar surooyinka qaarkood bian iqtadaa bihi waa inuu ku xidhay bihi kaa aan lagu xidhaynin bacda taxarumin saxiixin xidhasho saxiixa dabadii waa iska meelo yaryar oo fogfog ayuu masaa'il yaryar ayuu marmar sheekhu keenaayo iska durugsan oo aanay markaa shuraaxda iyo meelaha mooye kutubta kale aanay mutuunta ku dhignin ayuu keenaa waqtidaa'un waxaa kaloo salaada buriye buuhi ku dayeesho biman laa yuqtadaa bihi cid aan lagu xidhanin dee gaal hadduu halkan salaad iska xidho timiyaa lagu xidhanaya lagu xidhan maayo hadduu nin yahay dee haweenayna ku xidhan maayo labeebna ku xidhan maayo waataynu safiinaha suwarulqudwa aynu ku soo maraynay inay tisco ahaayeen oo ina ay ku ansaxaysay in aanay ku ansaxaynin marka taasi waata irtidaa biman laa yuqtadaa bihi walow maca aljahli bixaalihi fii bacdi suwar walow haba ahaata ku xidhashadaasi iyadoo lala qabo inuu xaaladiisa ka jaahil yahay bacdi suwar surooyinka qaarkood oo masalan hadduu u caddaado inuu kanuu markaa ku xidhay gaal yahay ama inuu yahay haweeney qolyaha dee timaha gaabsaday ee markaa shaarkiiyo sarwaalka xidhay ee meel weyna aragnaba iminka dee iyagoo dalalka qaarkood tukinayaba salatu almaniya beriwa jarmalka mid intay khudbadaysay inay markaa tukisay taraawiixdii oo markaa la isdhex geliyo o layidhi isnaac taaga meel walbo markaa waa waa waa waxbaa laga dayaya markaa dee islaan markaa timaha gaabsatay oo shaar iyo surwaal xidhan aan tukanaysu ku xidha ama mid markaa laba bukuc isagiina waa lab ama yacni gaal buu ku xidhay markaa taas ayada walow yaanu xaaladiisaba ogaanin oonu ka warqabine waxa weeye salaaddii way ku buraysaa laakiin waxaa jira laba suuro oo ay salaaddu kaga buraysa un markuu og yahay markasi aan ogaanayn kaga buraynin masalan hadduu qofkan aad ku xidhatay muxdis yahay dee maxaad ka og tahay markaad og tahay inuu muxdis yahay uu wayse la' yahay ayuunbaa haddaad ku xidhato salaadaadu ay dee buraysaa ama markuu nijaasa khafiya nijaaso qarsoon oon muuqanin marka ay ku taallo haddii aad ku xidhato taana markaad og tahay unbay salaaddu kaga buraysaa markaanad ogin salaadaadu waxba noqon mayso leanno muxdis inuu yahay waxba kama ogaan kartid nijaasa khafiya inay ku taallona waxba kama ogid laakiin dee gaal dee waad waad garan kartaa oo islaan markaa waad garan kartaa codkeedaa waad garan kartaayo halkaa xataa walow maca aljahli bixaalihiba ha ahaatee taa iyada salaadii way kaaga buraysaa qolaa beri salaada subax dhowr iyo siddeetankii ayaa nin waalanoo macruuf ahaabaa masaajidka soo galay markii salaaddii laga baxay dabeetana qiradiibu kor u qaado qolaa ku xidhatay markuu faatixadii aqray bu i bismi llahi raxmaan raxiim abjad huwas kalaman u buuri markaasaa bidoo dhacabeerka buudiy marka qof macruufa baan wahay de waa waa la iska eegi kari lahaa marka ila waa qof maalana waa salaad lagu xidhan maaye waqti daawun xidhasho ayaa markaa iyaduna burinaysa biman laa yuqtadaa bihi mid aan lagu xidhanin oo xidhashadiisu aanay saxayno sida dee gaal iyo wixii lamida walow maca aljaali bixaali fi bacdi suwar ba ha ahaato waa markuu ama gaal noqdo ama dhadig noqdo ama labeeb noqdo isagoo nin ah laakiin surooyinka qaarkoodna maca alcilmi unbay ku burtaayo waa maca alxadas iyo maca nijaasa alkhafiya hadduu og yahay inbay ku tahay haddii kale kama burto wa daalikaasina waxa weeye bi an iqtadaa bihi inuu ku xidhay bacda taxarumin xidhasho dabadeed saxiixin oo saxiixa waxaanu nihi wuxuu ka hadlayay sheekhu moogtay salaaddii oo xidhantay oo haddana fasahaadaysa laakiin kamuu hadlaynin salaadda inciqaadkeeda iyo xidhankeeda waxa diidaya markaa ku xidhashadani waxa ay dee salaaddii fasahaadinaysaa marka masalan qofku salaad buu keligii xidhay bacda taxarumi saxiix dabeetana wuxuu niyeeyey inuu markaa qofkan ku daydo qofkii baa markaa dee ku noqday kaafir buu ku noqday ama haweeney ama labe buu ku noqday isagoo nina ama nijaasa dee daahira ayuu qabaa ama qofuu og yahay inuu muxdis yahay ama nijaasa khafiya inay ku taallo og yahay buu ku xidhay markaasay salaaddii fasaadaysa laakiin isagoo og marka horeba hadduu ku xidho dee taa waxa weye salaaddii maba xidhmayso markaase wuxuu ka hadlayay waxyaalaha burinaya salaaddu intay xidhantay dabadii markaase wuxuu hi baan iqtadaa bi waa inuu ku xidhay bacda taxarumi saxiix xidhasho saxiixa dabadii ayuu ku xidhay wa wujuuduhu waxaa kaloo salaada buriya helid sawban maro uu helay baciidan minhu ka fog walhan waa caarin uu yahay mid qaawan aw kaana amatan waa wacataqad waa horaysa walha ra'suha makshufun madaxeedina faydan yahay wagayruhaa iyo kayrkeed ayaa salaada buriya waxa waxaa kaloo sheekhu salaada buriya wujuuduhu thawban baciidan minhu huwa caarin inuu helo salaada dhexdeedii maro maradaasoo weliba ka fog isaguna u qaawan yahay qofku hadduu maro daahira waayo waataynu soo marnay inuu tukanayo isagoo qaawan inuu tukanayo waataynu shuruuddii salaada markuu ka hadlayey ayaynu ku soo marnay oo xataa wax icaada iyo soo celini midnaba aanay jiraynin wakayru yusallii caariyan walaa icaadata soo celino ma jirto ayuu halkaa inagu soo yidhi markaa isagoo qaawanoo tukanaya oo salaaddii ku jira ayuunbaa maro lasoo tuuray oo halkaasuu maradii ku arkay maradiina waa ka durugsantahay salaaddii waa ka buraysaa leanno ma doonan karo hadduu doonduu socdo dee salaaddii baa ka buraysa oo waa ka fog tahay dee qaawanaantanna waxay salaaddii ugu ansaxaysay maranaane maradiina waa tan oo halkan ay ka muuqato maradii waa la helay markaa salaaddiisa waa kala kacday markaa haddayse u dhowdahay u dee soo qaatuu isku asturo salaaddii waxba ka noqon mayso aw kaana wuxuu ahaa qofkan tukanayaa amatan addoon wacataqad waa xorowday salaada xeesi wa ra'suha makshuuf yacni addoommaha dee waa kuwa shaaficiyada iyo fuqahada in badan yidhaahda waa cawratuha ka cawrati rajul dee iyadoo iska madax faydan bay tukanaysayoo iyadoo salaaddii ku jirta ayuu ku waan ku xoreeyey dee hadda xor bay noqotay soo maaha madaxeedii in la qariyaa sow markaa waajib kumay noqonin dee salaaddii markaa waa buraysaaye madaxii dee ha soo asturato waxay markaa laqsiga ama halxidhaale ayay markaa ka dhigaan oo waxay idhaahdaan lanaa shaksun batalat salaatu bikalaami gayrihi waxaa noo sugnaaday qof ay salaaddii kaga burtay qof kaloo halkaasu ka hadlay adigu gees u qaad wataas lanaa shaksun batalat salaatu bikalaami gayrihi waxay dhahan waa addoontaa madaxa faydanee markaa tukanaysay addoonkeedu yidhi waan ku xoreeyey bes dabeetana markaa salaaddii waa ka burta dee madaxii inay asurtaa waajib ku noqota xor bay noqoteen ama waxay yidhahdaan umuwaladoo kale mar kale waxay yidhaahdaan addoonta umuwaladada la yidhaayo ilmaha ka dhashaday oganay markuu dhintaabay xoroobaysay kala meel bay joogeen sanad ka hor buu dhintay mabay ogaanin intaasoo dhan makshuufata ra'si iyadaabay iska tukanaysay kadib ayay ogaatay salaadaasoo dhan way soo qallaynaysaa marka waxay leeyihin lanaa shaksun wajabad calayhi qadaau salawaatin waxaa noo sugnaaday qof ay ku waajibtay qadaau salawaati siniin soo qadaya salaado sanado bimowti kayrihi ay kaga timid qof yani cid kayrkii oo dhimatay waa sayidkaasoo kale ba yidhahdeenoo waa masaa'ilka ay laqsiga marka ama gogaalaysta culimada ay ku sameeyaan wakayruhaa iyo kayrkeed ayaa markaa burinayo dee ficilkii markaa foosha xumaa ayaa ka mid a baabul aadaan aadaankii ayuu markaa u baab yahay oo halkan inooga hadlayaa aqiimidana iyadana waa kaga hadlayaayo waa raacinayaa laakiin hadda aadaanka ayuunbuu markaa inoo tarjamaystay aadaanku luqa ahaan waa iclaam ogeysiin waadin fi nnaasi bilxaji ogeysii وأdان من اللahi وإd تأdن رbكم sharcanna waxay yidhahdeen culimmadu markay aadaan dheexayaan qowlun makhsuusun yuclamu bihi waqtu salaati almaktuuba waa qowl iyo hadal iyo dhawaaq gaar ah oo lagu ogaanaya waktiga salaadda faralku ay leedahay ilaahay baa yidhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascuu ilaa dikri اllahi wadaru lbayc kuwa adiga nabi rumeeyo salaada marka loo dhawaaqay loo addimo maalinta jumcada fasxu ilaa dikri illaahi u socda oo u orda wadaru lbayc iibkana ka taga qoladii nabiga sala allahu alayhi wasalam u timi xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxoogayga la joogay sida maalik ibn xuwaydis uu warinayo waa kii nebigu sala اllahu alay slam ku yidhi irjicuu noqda faidaa xadarat الsalaatu markay soo xadirtay falyu'adin lakum axadukum midkiin ha idin aadaamo uma liyummakum akbarukum kaydinku weynna imaam ha idiin noqdo waayo xagga qiradii aqoonta iskaga mid bay ahaayno saa daraaddeed baa ka weyni ha idiin imaam noqdo waxaa kaloo markaa isagana tusinaya yaa bilaal qum faadin binnaas bisalaa iyo cabdillahi bn zayd markaa bilaal baa markaa ka aadaan dheere u dhiibo markaa ha ku aadaamo wuxuu yidhi markaa sheekhu yusanu waa la sunneeya aadaankii macaliqaama limaktuubatin baa loo sunneeya walow faa'itatan mid tagtay ba ha ahaatee oo salaad tagtayba ha ahaatee wa yunaadaa waa loo dhawaaqi linaflin yusallaa jamaaca waxaa loogu dhawaaqayaa salaad sunao yusallaa jamaacatan lagu tukado masnuunatan xaalaytay salaad sunaa ka ciidin iyo kusufinba weeyaane asalaatu jaamicatun salaadu midina ururin weeye ama asalaata jaamicatan wamaa cadaa daalika kaa wixii ka soran laa yunaadaa lahaa loo dhawaaqi maayo wuxuu leeya sheekhu yusanu waa la sunneeyaa maca aliqaama aadaan iyo aqiimid waxaa loo sunneeyaa fii limaktuubatin walow faa'ita salaadii tagtay ee salaaddii sunnaha faralka ahayd ee maktuubada ahayd ayaa loo sunneeya walow faa'ita mid tagtayba ha ahaateen oo hadday xataa salaad kaa tagtay tahay waad u addimaysaa hadday laakiin salaado badan yihiin ta koobaadunbaad u addimaysaa kuwa kalena waad u aqiimaysaa iyo maya loo adaami maayo qadiim iyo jadiid baaba isku khilaafo oo aadaanku ma xaqun lisalaati mise wa xaqun lilwaqti ayaana khilaafa ku salhayaa may aadaanka salaadaa le mar hadday aadaanka salaadu leedahay dee waa loo addimayaa iyo maya waktigaalo waktigi mar hadduu dhaafay u baxay dee waktigaa lahaa laakiin loo addimi maayo markaa salaaddii faa'itada ahayd marka inay qowlkii jadiidka ahaye in aadaanka ay salaadu leedahay ayuu ku soconayaa sheekhu waxaa kaluu ihi wayunaadaa haddaba waxaa loogu dhawaaqi linafli yusallaa jamaaca masnuuna sunnihii la tukanayay jamaaco ee sunnaha ahaa isaga waxaa loogu dhawaaqayaa ka ciidin dee ciiddii oo kalea dadkii loo soo kicinaya wa kusufin madoobaadkii taraawiicda iyo isqaaga iyo waxay yidhahdaan shaaficiyadu waxaa la odhanayaa asalaatu jaamica asalaatu jaamica yacni icraabo fara badan in labadaba la godo in labadaba nasbiyo in ka hore la godo in yar yacni wax weynna kuma sii jiraan asalaata kaalaya oo laazima jaamicatan xaalta mid ina urinin ama asalaatu jaamicatun mid markaa jaamico kulminaysa weeye waxaana ay ku sugnaatay sida xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayaan cadceed madoobaadkii kuwan kalena waa uga qiyaaseen shaaficiyadu oo sida uu tilmaamaya xadiidka ibnu camr cabdillahi ibnu camr laga warinayo bukhaari iyo muslim ay warinayaan lama nkasafat الshamsu calى cadi rasul lah sal sl nuudiya asalaatu jaamica markii cadceeddu ay madoobaatay waktigii rasuulka waxaa loogu dhawaaqay dadkii salaaddu waa mid jaamicoyna kulmaha ama salaada usoo kaca wamaa cadaa daalika kaa wixii ka soo hadhay salaadii markaa lagu nadray salaaddii janaasada sunnayaashii aan jamaacada loo sunaynayn ama keli loo tukanaya laa yunaadaa lahaa loo dhawaaqi maayo janaasadiina loo adimi maayo waan arkay runtii muqdisho o kale aan ku arkay iyadoo marka qabriga la gelinayo la aadaamayo waxse jira ma aha wa shuruuduhumaa shuruuddooda loo shardiyaana islaamun weeye wa tamyiizun waa tamyiiziya wax kala garasho wa dukuuratun waa ninnima ligayri nisaa yacni cid aan dumar ahayn nimnimo ayaa loo shardiyaa wa waqtun baa loo shardiyaa ilaa aadaana subxin aadaanka subax mooyaane wagayruha iyo kayrkeeda ayaa loo shardiyaa halkan shuruudda ay aadaankiiyo aqiimadu leeyihiin buu inoo gelay wuxuu leeya wa shuruuduhumaa islaamun muadinkii imaamkuba waa inay muadinkii muqiimkuba waa inay muslim yihiin gaalkama ansaxaya hadduu iska dhadhawaaqo oo ma ku islaamaya haddaba ashhadu an laa ilah ashhadu an maxamad rasullah baa ku jirte hal qolo un bay markaa diidaano inay ciisawiyiin ay odhan jireen fuqahada hore inay hadda adduunka wax ka joogaan mooyaane ilaa firaq badan oo iska baabaayi baa jira qoladaas mooyaane gaalada kaloo dhami hadday dee si caadiya ay ugu dhawaaqaan oy dee taa u yidhaahdaan inay ku islaamayaan laakiin qolada ciisawiyiinta ay odhan jireen waxay dhahan waxay aaminsan yihiin nebiga carab loo soo diray waa shadu anna maxamedan rasuulullah kii carab loo soo diray bay leeyihin markaa wa tamyiizun tamyiiz ayaa markaa la shardiyaa inuu wax kala garanayo ilmo yar aan waxba kala garanaysan aadaankiisu wax ka soo qaad male wa dukuuratun dukuuraya nimaa loo sheegay likayri nisaa dumar cid aan ahayn oo markaa haweenay ka ansixi maayo iyo labee markaa rag inay u adimaan dumar laakiin shardi uma ahaa lab ayaga qiimitaanku maana loo suneeya bay dhahay midkood inay qabto shaaficiyadu inay aadaamayaan oy markaa iyagu dhexdooda isu aadaamayaanna khilaaf baa ku jira bayna alfuqahaa shaaficiyadu waxay leeyihiin innahu kayru manduub sunno uma aha leannahu yukhaadu min rafci sawti bihi lfitna codkooda koruqaadkeeda markaa inay fitna ka timaado ayaa laga yaabaya bal aadaan inay kor ugu dhawaaqaan iyo qur-aankii inay kor ugu dhawaaqaan baa la diidaye maxaad unay kuwan heesaye e islulaya e markaa dee telefishinadii iyo shaashaadka isa soo dhigaya wa waqtun waqti ayaa markaa ayana shardi u ah liannu waktiga la aadaamayo la aqiimayo waa inay salaada waktigeedi waa inuu galay leanna waa ogeysiina o ogeysiinna dee ka hor lama samayn karo ee markaa wakti uu galo ayuunbaa la aadaamaya ilaa aadaana subxin subaxa aadaankiisa mooyaane waa ansaxayaaba inay shaaficiyadu qabla wakti min nisu leyl habeenka barhkiisa ilaa habeenka barhkiisa inkastoon wax daliila ilaa habeenka barhkiisa aan loo haynin waayo bilaal iyo dee cabdillahi bnu ummi maktuum ayaa adimi jiray ina bilaala yuadinu bileylin fakuluu washrabuu xataa tasmacu aadaana ibnu ummi maktuum riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan umana dhaxaynin intuu kani ka soo dhegay kana ka koraya ayuunba u dhaxaysay marka aadaankaa subaxunbaa waktiga markaa laga horaysiin karaa aadaanka hore aadaankaa hore ee subaxa ayaa jira markaa laakiin daakiraadiyo wax kaloo la akrinayaa ma jiro wakayruhaa kayrkeed ayaa markaas iyadana shardi wahoo dee in la tartiibiyo in la jahroo kor loo qaado iyo aadaan qof hore inaan lagu sii daba dhisana waa inuu aadaanka qof dhammeeya ayaa qiimidda baa layidhi hadduu kii hore joojiyo maya beryihii hore ee masaajida markaa meelaha yaree dambe laga addimi jiray in dee samaacadaan iyo waxaanu jirin ayaa nin masaajid muadinna ka ah dilaal sayladana ka ah ayaa isagoo aadaankii wadaa ayaa islaan aryar duubaysaa soo agbartay markaasuusu wallaahi haddaad dhammayso midkaa dhinaca ka raacaye aadaanka intadalaga ku joojisa islaanta markaa ariga la kaxee intuu ka soo degi buui warxay calasalaadaan gaarsiiya halkaa ka sii wad buuhi mid kale markaa taasina ma banaana bay qofku waa inuu wada dhamaystira hadduu mid kale markaa kii hore da ay waxba ku yimaadaanna halkii ka sii wadi maaye waa inuu markaa isagu markaa waa inuu dhammaystiraa ama kan dambana markaa uu dee gaar istinaafula yimaado ayuu bilaabaa wallahu aclam